halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen arbaca ah toddobiyo tobanka bisha juun labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna habeennimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah maxamed colaad xasan
xigmada ka dambaysa ee soomku waa in ilaahay laga cabsado oo qofku uu maaragtay dib u soo cusboonaysiiyo cibaadadiisa oo uu dardar geliyo sanadkiiba mar si gaarana ilaahay ugu xidhnaado caza wajal kaasi waxa uu ahaa sheekh mahdi warsame combe imaamka masjidka salaama ee gobolka hooye dalka maraykanka oo ka warramaya faa'iidada bisha ramadaan iyo waxaa laga doonayo qofka sooman waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aan idinkuga hayno idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi uu v o e da siiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka hadlaya dhaqaalaha dowladda soo gala iyo lacago la filayo in ay dalka keento dowladda soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
xogayaha difaaca ee maraykanka ash carter ayaa u sheegay guddi ka tirsan koongareska arbacadii shalay in difaaca ugu weyn ee looga hortegi karo maleeshiyada ice ay tahay dhismaha dowlad xooggan oo loo dhan yahay oo ciraaq loo dhiso carter ayaa u sheegay xubnaha guddiga aqalka koongareska ee ciidamada in dhismaha dowlad loo dhan yahay oo waxtar leh oo ay yeelato ciraaq ay tahay inay ka koobnaato dhinacyada kala duwan ee madaahibta diinta taasoo uu sheegay inay tahay sida keliya ee shacabka ciraaq looga heli karo taageero hagarla'aaneed oo ka dhana daacish iyo xagjirnimada maser carter ayaa intaasi ku daray in dadaalada kale ee lagama maarmaanka ah ay yihiin sidii looga horjoogsan lahaa isis inay gabaad ka hesho bariga dhexe kubcinta helista xogaha sirdoon ee isis ka hortegista faafinta fariimahooda fariimaha kooxda iyo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee gobolka tegaya hadalka xogayaha difaace maraykanka ah ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii madaxweyne obama uu ku dhawaaqay qorshooyin uu maraykanku ugu dirayo ciraaq afar boqoliyo konton askari oo la taliyaalah oo ciidamada ciraaq ka caawinaya dagaalka ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan caasimadda gobolka ambaar ee ramaadi
dacwad oogayaal u dhashay dalka switzerlan ayaa baadhaya suurtagalnimada in saddex iyo konton jeer oo lacag sharci darraa la isweydaarsaday ay dhacday intii uu socday loolankii loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka adduunka ee sannadaha laba kun siddeed iyo toban laba kun labayo labaatan xeerlaaliyaha guud ee switzerland michael lobe ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hay-adaha ka hortagga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka switzerland waxa uu sheegay baananku ay shaqadoodu waxa uu sheegay in baanaanku ay shaqadoodii qabsadeen islamarkaasna ay soo wariyeen kana digeen inay jiraan arrimo waaweyn oo socda dembi baadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kale eedeymo kala duwan oo la xidhiidha maamul xumo iyo lacago loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guulaysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sannadaha laba kun sideed iyo toban laba kun iyo labayo labaatan kuwaas oo ay ku kala guulaysteen dalalka ruushka iyo dalka qatar
bangiga dhexe ee dalka griiga ayaa ka digay in haddii guuldar uu daraysto heshiis samata bixin oo lala galo shirikadda deymaha bixiya ee caalamiga ah ay taasi dhalin doonto hoos u dhac dhaqaale oo mar kale dalkaasi ku yimaada kaasoo hoos u dhigaya heerka daqliga waddanka soo gala suurtagalna ka dhigaya in griiga uu ka baxo dalalka ku bahoobay lacagta yuuroga banka dhexe ee griiga ayaa warkan soo saaray arbacadii shalay maalin ka hor kulanka wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta yuuroga kaasoo ay kaga hadlayaan sidii lacag deg deg ah oo samata bixinah lagu heli lahaa griiga marka la gaaro soddonka bishan juun wakhtigaas oo ku beegan xilliga griiga laga doonayo inuu iska bixiyo deyn gaaraysa hal dhibic sideed bilyan oo dollar oo ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka i m f ta warkan uu soo saaray arbacadii shalay ayuu bangigu ku sheegay in haddii griiga uu iska bixin waayo deyntaasi ay halis ugu jirto inay ka baxdo adeegsiga lacagta guud ee euro oo ay adeegsadaan siddeed iyo toban dal oo ku xeeran oo ka mid ah midooda yurub
golaha baarlamaanka ee jasiiradda hong kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindi sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynaya habka doorashada ee hong kong hindi sharciyeedkan ayaa waxaa hormood ka ah xukuumadda shiinaha laakiin waxaa ka biyadiidsan kooxaha dimuqraadiyad doonka ee ku nool gobolkaas boqolaal dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanto arbaca ahayd kuwaasoo isugu jiray taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqayay in sharcigani uu horseedayo dimuqraadiyad beena
ramadaan kariim habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington maalinta berita ah ayaa muslimiinta adduunka waxaa u bilaabamaysaa bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado islamarkaana ka mid ah shanta rugni ee islaamka meelaha ay laga meelaha laga soomayo oo soonka uu ka bilaabanayo waxaa ka mid a magaalada muqdisho warbixintan ayuuna dhowaan nooga soo diray wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan ayaa si xawli ah uga socda suuqyada magaalada muqdisho iyadoo dadkuna ay ku mashquulsan yihiin iibsiga noocyada kala duwan ee adeegyada muhiimka u ah ee ay uga gudbi lahaayeen bisha soonqaad goobaha sida weyn looga adeeganayo ayaa waxaa ka mid a suuqa degmada xamarweyne oo si weyn u camiran waxaana ka muuqda mashquul ganacsi oo aada u fara badan maadaama saacadaha soo socda la filayo inay bilato bisha barakaysan ee ramadaan waxaana waxyaabaha ay dadku iibsanayaan ka mid a noocyada kala duwan ee qudaarta hilibka iyo raashinka ganacsatada suuqa xamarweyne ayaa qudhooda niyad wanaagsan kusoo dhoweynaya bisha ramadaan cali barrow cumar waa ganacsatada raashinka suuqa degmada xamarweyne waxaana uu v o a uga waramay qiimaha raashinka iyo qaabka dadku u iibsanayo suuqa waxaa loogu adeeganaya si fiican maadaama dadku ay ku jiraan diyaargarowga bisha ramadaan dadka waxay u adeeganaya si wanaagsan raashinkana qaybihiisa kala duwan sida badan aad ayay u fiican yihin oo u raqiisan yihiin marka laga reebo timirta oo go-an maana inta kale boqolkiiba sagaashan dadku waa adeeganayaan dadka masaakiintana kolley waxaa jiro barnaamijyo loogu talagalay oo wax loogu ururinayo ama sadaqad lagu siinayo sida aan aragnay ama aan ka warqabno haddaba marka markaan raashinka ku kala saaro sankorta qiimaheeda waa labaatan iyo shan iyo bar bariiska qiimihiisa caadiga ah oo macnaha waa labaatan iyo shan dollar burka qiimihiisa oo labaatan iyo saddex dollar ah iyo bariiska xamsaha oo afartan iyo koow ah waxaad tidhi waxaa go'an timirtii maxaa sababay timirta waxaa sababay iyadoo kolleyba waxay ahaan jirtay waxyaabaha loogu talagal bisha ramadaan in dadka macnaha ay ku afuraan ayay ahaan jirtay sida badan macnaha ma ahaan jirin waxyaabaha oo mar walba la gata ma ahaan jirin hadda waxaan aan rajaynaynaa in macnaha ay waqtida ugusoo ugu dhow sida saddexda ama afarta ay soo gasho timirtu dadkuna ay u raqiisto maxaa dhacay dhe waxaa la jooga xilligii dadka masaakiinta la caawin lahaa oo la siin lahaa sida macnaha sadaqada loo baxsado dadka macnaha sadaqada bixiyo oo hantida ilaahay siiyey ay ku bixi jireen oo ku aqoon jireen cali markaad isbarbar dhigto ramadaankii hore iyo ramadaantan bal ka waran qiimaha suuqa dadku waa adeeganayaan waa u jeednaa laakiin ma isleedahay suuqan cid walba macnaha adeegga waa ku raalligelin karaa nin tabar yar iyo nin tabar badanba xaqiiqdii markaa runta ku sheega dadka masaakiinta aad bay u liitaan sababtoo ah dadku ma helaan ma haystaan mataqaanaa wax ku filan macnaha waa hanti ku filan badana ma haystaan waxay u baahan yihiin dadka in la taageero oo dadka ilahay wax siiya ay wax siiyaan boqolkiiba boqol waa u baahan yihiin dadka oo aad ay u tabarar yihiin inta ilaahay wax siiyo wax haystana kolleyba waa adeeganayaan laakiin waxaan dareemayaa ramadaantii hore ramadaantan in raashinku ramadaankan uu jaban yahay sidoo kale waxyaabaha dadku ay sida aadkaa u danaynayaan bisha ramadaan ayaa waxaa ka mid ah iibsiga qaybaha kala duwan ee qudaarta sida uu tilmaamayo maxamed cabdikariin oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee suuqa degmada xamarweyne si aad iyo aad oo aad u qurux badan lagu diyaargarooba dadku aad iyo aad ay u adeeganayaan annaguna si lamida ayaan ugu faraxsannahay sida soonka een wax nalkaga iibsanayo qudaar badan oo qaarna raqiisyaha qaarna qaaliyaha ayaa suuqa taalla sida cambaha oo kale babaayga oo kale aad ay xoogaa u jaban yihiin laakiin xoogaa bardhadaa nagu kacsan basashana xoogaa hadda ayay hoos soo degtay waxaan soo dhoweynaynaa dadka oo naga adeegayo oo soonka u diyaargaroobaya waa tahay qudaarta ka warran marka qaybaheeda haddii aad ka warranto siday u kala qaalisan yihiin maxaa dadka bisha soon ay aad u qiimeeyaan oo hadda aan suuqa ka jirin bisha soon qudaar dhan waa qiimeeyaan laakiin hadda waxaa aad u qaalisan bardhada iyo basasha oo kale oo aad u rabaan iyagana sida basbaaska oo kale kabsar caleenta oo kale karootada oo kale begelka oo kale begelka xilligiis ma laakiin kulli way way tixgeliyaan iyo ansalaato ayadana gabaabsi ah suuqa oo hadda wixii ka dambeeya lasu waayo qaraha iyo cambaha iyo mooska iyo beecooda waa sidii hore ku fadhiyaa weli wax isbeddel ama hoos ama kor midna ma aadin laakiin kuwa kale laga cabsaa inay kor u kacaan qaar ka mida ganacsatada qudaarta ee degmada xamarweyne ayaa dhinaca kale ka warbixinaya qudaarta xilligan raqiiska iyo kuwan qiimahoodu kacsan yahay waxaana ku horeynaysa kaltuun cali oo ka mid a ganacsatada suuqa qudaarta soonka waxaa loogu diyaargaroobayaa si wanaagsan oo aan la malaysan karaynin mooska babayga cambaha liindhanaanta wax la soo koobi karaya labarka waa barakaadkii rabadaanta waa tahay qudaarta haddaad fiiriso soonkii hore iyo soonka maasha allahu tabaaraka kanaaba cajiib leh kii horeeto xoogaa waxa waye qudaarta kala godan laakiin hadda waa mubaax sida yaanyada sida oo babayga cambaha ansalaatadiioo hadda soo gocdayba awal micnaha waaga lala abaalbaha la cuni jirna laakiin hadda iyadoo abuu tufaaxa anu gadaynaa rabadaanka fadligiisa marka waxaad leedahay soonka si weyn hambalya hambalya hambalya soo dhowow rabadaan babaygan micnaha rabadaanta ka hor wuxuu ahaa calaa saxaaradiisa waxaan ku qaadan jirnay afar boqol shan boqol hadda xoogaa waxaad moodaa inuu micnaha uu bini'aadamka iska saasay uu xoogaa dib u dhac uu subiya saddex boqol magaan laatay cambaha kadaalika hal xabo cambahan awal waxaan ku gadi jirnay rabadaanta hore sideed maantana anaaba gado waxaan gadayaa saddex kun kan ugu birmaysan humbeelmada waa kun waa labo walxamdulilah magacaaga igu maxamed cabdulla cumar maxamed begedi wallaahi soonka ramadaanka kariim oo berita ay khamiista ay tahay hadduu allana gaarsiiyo waxyaabaha hadda dadka ay u diyaargaroo waxaa ka mid ah dhanka qudaarta haddaan kaaga matilo basalcadoo kale basal gaduud amba baradhadoo kale baradhada beryahan waxay aadoodu saddex maalmood kahor waxay aad alaa kiilo forty shilin soomaali ama afartan kun oo shilin soomaali ah oo hadda maanta now ay marayso soddon iyo siddeed kun shalay iyo maanta ah aduu waxa waxyaaba waxa koosgareynaya xagga beeraha dallada oo ka soo go'aya waxyaaba badan waa la burunteeyey sida hadda baradhada un baan la burunteyn maahan basasha cagaarka oo kale liinta ool waa la burintay had sida barbarooni oo kale shalay maanta wuxuu marayaa kartu loorkiisa lix boqol oo kun oo shilin soomaaliya aduu waxyaabaha kale waa iska fiican yihiin inta aduu cagaarka maahan
halkani waa kawaanka hilibka degmada xamarweyne oo ay ka jirto saxmad aada u badan waxaana goobta ku sugan dad badan oo iibsanaya qaybaha kala duwan ee hilibka oo isagu ka duwan noocyada kale ee adeegyada suuqa ka jira sababo la xiriira sarakac ku yimid qiimaha hilibka xilli loo diyaargaroobayo bisha ramadaan haddaba waxyaabaha sababay sarakacaasi ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mida ganacsatada hilibka oo uu ugu horeeyo cabdiraxmaan axmed maanta qiimihiis oo sarakac bilaabay iyadoo loo diyaargaroobayo cawada soonka ewel boqol kun oo aa jira hadda boqol labaatana laga dhigay kiilada laftaana waa boqol iyo toban kun oo lafle saasaa la galagadayaa si saa'idu xooliya oo iibsanayo hanta aan loo iibsayn si fiican looga dareemaya
kiilada geela waa boqol iyo labaatan saafi hadday taa laf hadduu ku jiro waa boqol ariga boqol iyo labaatan beeciisu waa degan yahay lo-du waa boqol kun iyadoo sideeda saafiya hadday laf leedahay waa siddeetan kun soo waxaa garatamaa ganacsiga saas ugu kala socdaa marka marka maadaama soonka uu bilaabanayo dadku siday u iibsanayaan hilibka waxay u iibsanayeen maantoo kale hadda bisha bugtiyo waa maantoo kale bugaa la yidhaha waxa waaye waa caawa kale soona soo gelaayo kiilada hilib meeshay boqol labaatan kahayd waa boqol iyo afartan boqol iyo iyo iyo toban meeshay ka ahayd kii boqolka waa boqol iyo labaatan hadba sidaasaa loo gedaa lo-du waa boqol markay karisku tahay markay nadiiftaa boqol iyo labaatan ariga sidoo kale boqol iyo soddon boqol iyo afartan saasuu u kala socdaa beeca marka marka ganacsiga noocaas uu maraa oo geela dadka danyartaa ka waran wallaahi dadka danyarta hadba iyaga waxay wataana wax lagu siiya iga naftirkooda dallarka caddeynaa ma jiro qof walbaba waxay wadato a wax lagu siiya waxna loogu iibsaa marka ramadaanka waa ka gudbi karaa hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah waxaan jeclaa si wanaagsan inay ugu gudbaan weliba guud ahaan dadka magaalada muqdisho ayaa soo dhoweynaya bilashada bisha ramadaan oo ay saacado kooban oo qura naga xigaan waxaana dadku ay isugu hambaliyaynayaan qiimaha ay bishu leedahay iyadoo dhinaca nabadgelyadana bishan soon ay ka duwan tahay bilihii hore maadaama ammaanka goobaha lagu cibaadaysanayo iyo isu socodka dadkuba ay damaanad qaadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisom ee ku sugan magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhinaca kalena magaalada hargeysa waxaa jira diyaargarow loogu jiro bisha rabadaan iyadoo oo weliba jiro sicir barar dhinaca maciishada ah wariyaha v o eda ee hargeysa barkad waa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixinta noo haya bisha ramadaan waxay dadka somalilan u bilanaysaa iyadoo uu ka jiro sicir barar baasan oo dhinaca maciishada ah waxaan booqday suuqyada magaalada hargeysa si aynu helno xogo rasmiya sawir ka bixinaya xaaladda diyaargarowga bishan ee dadweynaha ku dhaqan hargeysa
dhegeystayaal imika waxaan dhex taaganay mid kamid a bakhaarada lagu iibiye raashiinka dad badan baa kuyii ugu jira si ay u iibsadaan raashiin kala duwan marka hore milkiilahan weydiinay magaciisa anigoo ah cabdulaahi aadan daawud cabdilaahi rabadaanta waqtigeedii baa dhow runtii dadka raashiinka iyo ganacsiga iibiyaa tahay markaad isbarbar dhigto qiimihii hore raashiinka iyo ka imika wax farqii moo dhexeeya sokorta kalaafku waa saddex iyo toban doolar iyo badh daqiiqdu waa saddex iyo toban doolar iyo badh iyo labo iyo toban doolar iyo badh haafku shan iyo labaatanka kilogram adugu saliidoo kale waxaa weeyaan kartoonkeedu waxay maraysaa sagaal iyo toban doolar iyo badh baasadu waa koo iyo toban doolar sagaal doolar toban doolar siddeed doolar iyo badh makaronaha koo iyo toban doolar iyo badh toban doolar ha tobanka kiilo marka noocyo badan oo kala duwan bay ka kooban yihiin qiimahaad sheegisoo kale dadku waa dad danyaro way kala duwan yihiin ma awoodi karayaan bay kula tahay
kulleba dadweynuhu waa waxa dani ku qasabto nin walba waxay tiraado waa lagu qasbay in la iska qaato waa wax loo baahan yahay wakaa ee wax ummaddu dee danyartii masaakiintu maaha ay u babacdhigi karaan haddana haddana wixii duruufay tiraado waa la iska qaadanayaa qiimaha idinku siinaysaan ma u eegtaan danyarta iyo jeebkooda waa loo eegaa dadka ummadda waa loo eegaa wixii hadba dee tijaartu naga soo siiso unbaa wax walba lagu qiimeeyaa kaa ka bacdan baa dee qiimahana lagu saleeyaa ha marka kuwan baa sicirku ka go-a inta badan
waayo hooyo adigu halkan raashin baad ka iibsanaysaa aan raashin baan iibsanayaa marka waxa weeye raashinku wixii dad duruufi keento uun baan ku iibsanaya hadduu qaali iyo hadduu jaban yahayba haye adoo kale imka gacanta lacag baad ku haysaa waxaa laga yaaba inaad goyn karayso waxaa jira dad badan oon goynayn kuwaa noloshooda been maaha waxa weeye dad badan kuwaana allaha u sakhira baan leenahay inay ganacsiga dadka ganacsadaa eegaan oy dadkooda hoos u eegaan baa meesha taalla ya laakiin dee kolley dad badani meesha waa ugu tegayaan dee allah inoo sakhira un baan leenahay timirtoo kale rabadaanta aad baa loo isticmaalaa qiimaha ka warran iyada wallaahi dee horta wax yar bay ku dareen koob iyo toban buu ahaa iminkana hal doolar bay ku dareenoo laba iyo toban bay yidhaahdeen markaa kolley halkaa doolar baa ku kacay geesta kale weelku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan ay dadku iibsadaan wakhtiyada ramadaanta axmed xasan aadan waxa uu weelka ku iibiyaa suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa waxaanan weydiiyey waxa iska bedelay iibka iyo qiimaha weelka iyo sababta waxaanu ku jawaabay walaal isbedel ma jiro fara badan laakiin kolley baa marka wax loo baahdo qiimuhu kor buu yar kaca keemiyadda baahida awgeed sidaa laajrigeed dadku aad bay u iibsanayaan weelka iyo baahidooda inaa u soo doonayaan dhinac kasta ilaa ilaa khudradda ilaa weelka nin walbana awooddiisa uba soconaya tugbataagtii bay tiraa soomaalida ayaa rugmada falaasta shaaha lagu shubtoo kale walow dee noocyo badan yihiin haddana hal doolar ama hal doolar iyo bar waa ku kordhi karaa waana baahiday iminka yani loo baahaya awgeed baa keenta dhinaca kale inta badan somalilan dadweynaha ku dhaqani waxay ku tiirsan yihiin lacago dibadda laga soo diro wakhtiyada bisha rabadaan soo dhowaataana waa wakhtiyada inta badan dadka lacagta loo soo diro haddaba sarifka lacagta dollarka oo maanta qiimihiisu hoos u dhacay kaas oo marayay toddoba boqoliyo shan iyo labaatan kun oo shilin boqolkii dollar halkii uu markii hore gaadhay ilaa toddoba boqoliyo siddeetan kun oo shilin saameyn ma ku yeelanaya dadka u diyaargaroobaya ramadaanta iyo maciishadaba waa kan dayib cumar nuux oo ka mid a sariflayaasha magaalada hargeysa waxaanu saamayn dadka dibadda doolarka looga soo dira boqolka doolar qofka loo soo diraa wax alle wixii uu iibsanayba doolarba horta ku iibsanaya wuxuu sarifta amba waa soddon doolar amba waa labaatan doolar markaa isaga wax ay dhibi ku keenaysaa kaa uu jabay ma jira dee jabidaasina waddankaynu joogno ay inay wax jabaan u fiicantu doolarku fadhiya dee waxaa jira dad badan oo danyara oo aan awoodin dhaqaale ahaan inay helaan hayntii u saamixi lahayd inay ku afuraan wakhtiyada ay soomaan hase haatee sidoo kale waxaa iyana jira dad isu xilqaamay quudinta dadkaasi danyarta ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye haddaba wanaagga bisha iyo sida bulshada soomaalida ee qurbaha ku nooli ay ramadaanta ula jaan qaado ayaa maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiya ugu heliyo uu ka waraystay sheekh mahdi warsame coombe oo ah imaamka masjidka salaama gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wabacdu walaal horta soomku wuxuu ka mid yahay rukuniyada arkaanul islaamka ama tiirarka islaamka mid ka mida weeye waana faral ka mida faraa'idda ama waxyaalaha ilaahay caza wajalla uu muslimiinta ku waajibiyey oo sanadkiiba mar yimaada xadiiskii caanka ahaa bunya alislaamu calaa khamsin islaamku inuu ku taagan yahay shan tiir mid ka midi wuxuu ahaa wasawmi ramadaan iyo in la soomo bisha ramadaan marka waa tiir tiirarka islaamka ka mida waana faral inay faral tahayna waxaa u daliila aayaddii ilaahay uu ku amray ee suurat albaqara yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kuwii ilaahay humeeyeyow waxaa laydinku waajibiyey oo laydinku qoray dushiinna waajib lagaga dhigay siyaamka oo bisha ramadaana sidii loogu waajibiyey ummadihii kuwii idinka idinka horreeyey si aad u cabsataan marka xigmada ka dambaysa ee soomku waa in ilaahay laga cabsado oo qofku uu maaragtay dib usoo cusboonaysiiyo cibaadadiisa oo uu dardar geliyo sanadkiiba mar eh, si gaarana ilaahay ugu xidhnaado caza wajal waan gartay Eh, sheekh waxaa jira in caawa oo ay tahay habeen arbacaad khamiisi soo gelayso in meelo badan oo dunida lagaga dhawaaqay in beri oo khamiisa ay tahay maalintii koowaad ee bisha rabadaan dalka maraykanka haddaad eegto masaajida oo dhammi bulshooyinka kala duwan ee maraykanka ku nool ma la isku wada raacay in beri ay soon tahay horta waxaan rabaa marka hore in la fahmo weeye soomku muxuu ku sugnaadaa ilaan wixii racyi maaha waa diin ilaahay diintiisana waa in loo celiya alkitaab wasunna kitaabka iyo sunnada iyo sidii ay u fahmeen saxaabadiisu marka waxaa wuxuu soomku wuxuu ku sugnaadaa siduu nebigu sheegay wuxuu yihi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain quma calaykum ashahru facudduu halaathiina xadiidka macnihiisu waxa weye waxaad ku soontaan aragtida bisha macnaha bisha soom inay dhalato bishii oo eh, isha laga eh, indhuhu arkaan waxaadna ku afurtaan inaad bishii shawaal aragtaan oo waxaan leeyahay eh, ha bishii shawaal inaad aragtaan wa aftiruu liru'yati ta dambe waa shawaalta horena waa waa ramadaan marka nebigu wuxuu yihi fain quma calaykum ashahru facudduu halaathiina haddii daruuri idinka qariso amaad bishii arki weydaan bishii ka horreysay oo haddii soonka laga hadlayana waa shacbaan ayaa soddon casho la dhammaystirayaa haddii soonfur laga hadlayo oo shawaal laga hadlayana ramadaan baa soddon casho la dhammaystirayaa si loo ciido marka waxaa dhacay maanta oo hadda aada ila hadlaysid waa soddonkii shacbaan marka suurtagal ma aha bisha islaamku inay noqoto sagaal iyo labaatan iyo soddon wax ka badan sideed iyo labaatanna ma noqoto koob iyo soddonna ma noqoto marka macnuhu waxa weeye haddii soddon casho la dhammaystiro oo bishii shacbaana soonkii waajib buu noqonayaa bishii ama ha la arko ama yaan la arkin waayo shacbaan baa soddon casho la dhammaystiray muslimiinta marka ku dhawaaqday oo inta badan muslimiinta north america u- ah, inta badan intaan ogahay way ku dhawaaqeen iyo caalam islaami intiisa badanba waxay wax ku dhiseen in la dhammaystiray soddonkii bisha shacbaan marka haddaad su-aasha ay weydiiso ma oran karo cid walbaa way aqbashay laakiin inta badan Waan inta gartay.
badan waa la soomayaa bis waan gartay Eh, dalka maraykanka iyo dalalka kale ee soomaalidu ay maaragtay u socdaashay ee ka baxsan eh, geeyigii soomaaliya uu ka duwan yahay eh, wakhtigu tusaale ahaan eh, sidii soomaaliya iyo waddamada carabta ama waddamada soomaaliya jaarka la ah ay arrintu ahayd marka bal waxaad iiga warantaa sida laysku waafajin karayo eh, cibaadada soonka iyo jawigan mashquulka badan iyo xiliyadan kala duwan ee ka jira waddamada qurbaha horta waxaa haysta waa su-aal fiican walaal waxaa haysta dadka soomaalida ee qurbaha jooga inkastoo kala duwan yihiin laakiin wadamada qaar habeenkaa aada u yar maalintuna aad bay u badan tahay hadda halkan aan joogno oo maaragtay eh, maraykan dee waxaa la soomayaa meelaha qaarkood eh, waad garanaysaa sagaalka iyo shan daqiiqa beri la afuraya marka qoraxdana qoraxdana waxaana soonka la bilaabayaa afarta iyo barka afarta iyo labaatan meelahaas subaxnimo marka horta mashaqada badan meelaha qaarkoodna habeen bay wada noqonayaan oo maalintiiba aada u yar marka horta mushkilaad xagga waktiga ah oo dadkii dadka waliba wadamadan ku cusub ay ku wareersan yihiin waa jirtaa Eh, waxaa kaloo jirta in badan oo ka mid a dadki inay shaqooyin ku maqan yihiin xilligii iyagoo sooman dadka qaarkood shaqooyin ad- adag ay qabtaan qaarkood ay baabuur iyo wadaan oo safar ay ku jiraan sanadkao dhan Eh, marka horta shaqooyinkaasi way jiraan laakiin waxaa la rabaa qofku inuu dee xirfad u yeesho qaabka loo soomo wadamada uu ku nool yahay hadday noqoto maalinta iyo habeenka sida loo tirinayo oo maganaysaa culimmadu way ka hadleen Eh, haddii maali haddii ay wada habeen noqoto waxaa la yeelayo waa la yaqaan hadday maalintu badato laakiin habeenku yar yahayna mar walba maalintoo dhan baa la soomayaa sida maraykan oo kale xilligu kusoo aadana way ku xidhan tahay hadda xilli maalintu badan tahay oo xagaaya ayuu kusoo aaday ramadaankii waxaan marka ku talinayaa arrimaha soo socda kow shaqada aad ka shaqaysid waa inaad la hadashaa dadka shaqaalaha ah iyo qofka maamulaha ah ee kuwa maanajarkaaga ama qofka shaqada mas-uulka ka ah oo aad u sheegtaa maalinta in ramadaanku bilaabmayo jadwalka ramadaankana aad siisid inaad u baahan tahay qadar yar oo fasaxa xilliga marka soonku afuradu markay soo gasho inaad maaragtay inaad afurtid u baahan tahay oo inaad wax cuntid u baahan tahay waxaad xataa codsan kartaa meelaha qaarkood shaqada in lagaa yareeyo oo maaragtay ee shaqo fudud laguu dhiibo hadday kaa yeelayaan waxaad kaloo samayn kartaa qofkii haysta saacado badan oo fasaxa inuu maaragtay ramadaanta fasax qaato ama tobanka cashee dambe hadduu xataa awoodo uu fasax qaato inkastoo ay fiican tahay in la shaqeeyo ramadaanta oo in la seexda aanay ahayn haddana hadduu qofku shaqo adag ka shaqeeyo aada u dhib badan waxaa fiican inuu ama fasax qaato ama ka codsado dadka ee maamulo shaqada inay shaqada ka ka khafifiyaan dadka maraykanka ah ee iyo ama dadka ajnabiga ah ee gaalada ah ee ula shaqeeyana soonka uu baro si loogu tixgeliyo soonkiisa iyo iyo afradiisa
kaasi waxa uu ahaa sheekh mahdi warsame coombe imaamka masjidka salaama gobolka ohio ee dalkan maraykanka dhegeystayaal ramadaan kariim meel kastoo aad joogtaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا شو مقعد بلا ومضنا معبودك وامانين يا رمضان شو مقعد بلا ومضنا معبودك وامانين يا رمضان مسكين يطاقر بشي لم يصوبي اسلام كل يدوبني يا رمضان مسكين يطاقر بشي لم يصوبي اسلام كل يدوبني يا رمضان فيك مسوق بشوم ربورك ودار بنارك يا رمضان فيك مسوق بشوم ربورك ودار بنارك يا رمضان سيدي ما يهور بشوم من انت ذنوب فتميدن يا رمضان سيدي ما يهور بشوم من انت تميد ذنوب يا رمضان
ramadaan wanaagsan fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanu gudagalaynaa qaybtii kale ee waa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna cawaysnimo ee caawa oo ay idinku soo maqan yihiin warbixinno kala duwan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka kooban
xogayaha difaaca ee maraykanka ash carter ayaa u sheegay guddi ka tirsan koongareeska arbacadii shalay in difaaca ugu weyn ee looga hortegi karo maleeshiyada ice ay tahay dhismaha dowlad xoogan oo loo dhan yahay oo ciraaq ay yeelato carter ayaa u sheegay xubnaha guddiga aqalka koongareeska ee ciidamada in dhismaha dowlad loo dhan yahay oo waxtar leh oo ay yeelato ciraaq ay tahay inay ka koobnaato dhinacyada kala duwan ee madaahibta diinta taasoo uu sheegay inay tahay sida keliya ee shacabka ciraaqa looga heli karo taageero hagar la-aaneed oo ka dhana daacish iyo xagjirnimada master carter ayaa intaasi ku daray in dadaalada kale ee lagama maarmaanka ah ay yihiin sidii loogu horjoogsan lahaa isis inay gabaad ka hesho bariga dhexe kobcinta halis- helista eh, xogta sirdoon ee isis ka hortegista faafinta fariimaha kooxda iyo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee gobolka tegaya
dacwad oogayaal u dhashay dalka switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada in saddex iyo konton jeer oo lacag sharci darraa la iswadaarsaday ay dhacday intii uu socday loolankii loogu jiray go'aaminta cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha laba kun sideed iyo toban laba kun labayo labaatan xiriiraliyaha guud ee switzerland michael lube ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hay-adaha ka hortaga sharci darrada ee baanaanka dalka switzerland waxaana uu sheegay in bana- in baanaanku ay shaqadoodii qabteen islamarkaasna ay soo wariyeen kana digeen inay jiraan arrimo waaweyn oo socda bangiga dhexe ee dalka greegana waxa uu ka digay in haddii guulda- uu guuldaraysto heshiis samata bixina oo looga gol leeyahay in lala galo shirikadaha deymaha bixiya ee caalamiga ah ay taasi dhalin doonto hoos dhac dhaqaale oo mar kale dalkaasi ku yimaada kaasoo hoos u dhigaya heerka daqliga waddanka soo gala suurtagalna ka dhigaya in greega uu ka baxo dalalka ku bahoobay lacagta yuuroga banka dhexe ee greega ayaa warkan soo saaray arbacadii shalay maalin ka hor kulanka wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta yuuroga kaasoo ay kaga hadlayaan sidii lacag deg deg ah oo samata bixina loogu heli lahaa greega marka la gaaro soddonka bishan juun wakhtigaasoo ku eg xilliga greega laga doonayo inuu iska bixiyo deyn gaaraysa hal milyuun iyo siddeed boqol oo kun oo dollar oo ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka ee i m f
golaha baarlamaanka ee hong kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindisharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynaya habka doorashada ee hong kong hindisharciyeedkan waxaa hormood ka ah xukuumadda shiinaha laakiin waxaa ka biyadiidan kooxaha dimuqraadidoonka ee ku nool gobolkaasi boqolaal dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maantu arbaca ahayd kuwaasoo isugu jiray ja- taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqayay inay sharcigani uu horseedi karo dimuqraadiyad beena
dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waryahayaga magaalada nairobi yasin ciise wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaabo ay tabayso ayaa jira waa mawduuca doodda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya brofesor maxamed cali ibraahim oo isagu ku takhasusay culuumta islaamka iyo daraasaadka la xidhiidha oo madax ka ahaan jiray ururka islaax ee dalka soomaaliya kanana qaybgalay dhowr shir oo dib u heshiisiina oo u dhexeeyey max- maxaakimta islaamiga ah iyo dowladdii madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed iyo khaliif axmed gaabow oo isagu ah guddoomiyaha ururka nabadda iyo cadaaladda ee soomaaliya labaduba waxa ay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa brofesor maxamed cali ibraahim
waa mahadsantahay yaasiin wardheere dib u heshiisiinta soomaaliya waxaan leeyahay horta musaalaxadu maadaama dad muslimiin aan nahay oo soomaaliya ah oo da- kulligooda muslimiin ah waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan kasoo qayb galay alxamdulilah Een, markii dhibaatada ay ka dhacday een, xamar oo lagu kala yaacay runtii een, dowladda ugu horreysay ee soo dhoweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda jabuuti baa u samaysay koob iyo sagaashankii fursooyin badan bay samaysay dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey jabuuti carte labadii kun ee cabdiqaasin dowladdu madaxda kaa lagu soo dhisay waxaa ku soo xigtay tii kaleto oo maxaan ku yidhaahdaa een, isbahaysigii ee, dib u heshiisiinta soomaaliya ama dib- dib u xoreynta soomaaliya iyo dowladdii cabdulaahi yuusuf lagu heshiisiiyey ayay martigelisay oo soo dhoweysay marka musaalaxada annaga runtii een, markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan samaynay laba musaalaxaan muqdisho ka samaynay midna waxay ahayd xagga kaaraan midna waxay ahayd xagga mataqaanaa koonfurta muqdisho labaa xafiiso ku yaalla waaweyn wax badanna waan heshiisiinay waxayna ahayd xataa gobolka hiiraan oo dadkii qabaa'ilkii wada degaana ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka samaynay marka dib u heshiisiinta soomaaliya way socotaa dad badan oo hadda ku howlanna way jiraan oo ku dadaalayo laakiin waxaa da- xagaldaacinayo xagaldaacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arrinta meeshaas inay taagnaato khaliif axmed gaabow aad iyo aadaan idinkugu mahad celinayaa siinow adiga iyo saaxiibadaada kaala shaqeeya v o a kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad u wada fahmin soomaaliya wax way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yidhaahdo waxay leedahay community participation in ummaddu ay ka qayb qaadato laakiin haddii la yidhaahdo en, laba nin oo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macno badan ma keenayso waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation ay u baahan tahay waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababto ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan marka waxaan aaminsanahay soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaynaan ka hirin Eh, brofesor eh, maxamed cali ibraahim waxaad hogaaminaysay eh, wafdigii maxkamadaha ee xilligii cabdulaahi yuusuf oo weliba ahaa en, wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka suudaan khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta soomaalida Een, runtii dib u heshiisiinta soomaaliya wax badan baa la isku dayey in een, maxaan ku idhaahdaa la sameeyo siduu walaalkii cabdiqaadir u sheegay waxbaa ka jira daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen soomaalida iyagoo walaalo ah baa waxay kaashanayaan cadow kaleto ama horta runtii oo ficlan dib u heshiisiintu waxay u baahan tahay ahlulxal walcaqdi dad u ahlay ayay u baahan tahay haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay eh, magaalada muqdisho eh, xilligii dowladda cabdullaahi yuusuf ay maamulaysa dalka waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno taangiya etoobiya ay leedahay dhinacyada laga istaaji taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey marka markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan soomaalida dhexdeeda ka hoosgalayo ka dhex dhashay oo la yidhaahdo gacan ku rimis marka wax gacan ku rimaysa dadka soomaaliyeed ma anfacayaan dib u heshiisiintii loo baahnaa soomaaliya kama aysan dhicin soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen jufooyin ay u dagaalameen dowladda sida loogu jira ayaa loo dagaalamay four point five loo dagaalamay dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay kun jabtar ayay u dagaalantay sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroot leh oo sidii eh, for example oo kaleeto meelo fara badan oo soomaaliya ka mid a nidaamyaa ka jira nidaamyadaasna waxaa ubaysa dib u heshiisiin iyo wax laysku ogsoon yahay waxaad arkay qolo ordaysa oo qolo la socto kule heshiisaan samayna xaggee la geeyaha waxa waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambaynayo marka dib u heshiisiinu ma dhic dad eh, isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya iyo diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku idhaahdaa eh, dad oo dantooda ka shaqaynaya mithaal ahaan hadda haddaan usoo qaato dowladdii u dambaysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo liawal mara fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne laiskugu yeero sideed boqol iyo something odayaal laysu keeno ay ay barlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halkaa lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen maanta waxaa weeye dadka madaxda ka ah ayaa ku rafanayo waxaan leeyahay sharciyadda ha loo hogaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiina hala raaco mooshinkan lala ordaya ha layska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsiga badan iyo fulaan iyo callaan dowladdii laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso inay dib u dhisto oo federaalka hagaajiso inay mataqaanaa dadka dib u heshiisiin u samayso wixii oo dhan kama shaqayse ee dan khaas ah ayada ay leedahay iyo dana ay ka leedahay hiigsiga ee laba- ah, la- la- labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay rabaan mar kale inay kusoo noqdaan ah, bay ka fikirayaan mooye taas wax soconayana ma ahin ummadda soomaaliyeedna waa baraarugsata wayna og tahay caalamkana wuu ka warqabaa marka waxaasoo inay ka joogsadaan oo ummadda dib u heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeyaa la raba dadka in la walaaliyo ani mar waxaan ka madaxa dalladda gobollada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku idhahda ilaa toban eh, state niman la baxay ay intay midoobeen ay yidhahdeen hal state aan ka samaynayna gobollada dhexe ilaa hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdii meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki waay marka waxay yidhahdeen doctor maxamed waaba noo soo diyaargarow inuu naga takhalusuu rabaa taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska ah ha la iska joojiyo ummadaana dib u heshiisin dha- saxa loo sameeyo siyaasiyiintana ha la heshiisiyo midda kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan yahay isaga laftiisa in la dib u heshiisiyo yurub iyo galbeed iyo waxaa isku haysta iyo maraykan isku haysta gobolladii kaleto oo deriskana la aha iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka ummadda soomaaliyed ha laysu daayo ayagaa heshiinayo siyaasiyiintana haddaynan wax u qabanin faraha kala baxaan Een, horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitatorgu maaha nin fidna ka shaqaynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma aha soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid ah xataa culummadu way dagaalansantaa maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqahoo nin kale naclada ayuu ridinaya qur-aan uu ku ridinaya kii kale qur-aan uu ku ridinaya qabiilku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macno malaha crisis-ka usana qoftu mar walba uu high attention yahay uu aad u kacsan yahay inuu qof islaameed caaya wax wax iska fudud waayo marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo culummada la heshiisiiyo naftirkooda qabaa'ilaadka la heshiisiiyo dadkii ahlul xalwal caqdiga hadda professorku waa hal erayuu yiri anigu waxaan joogay 2002 alifkii magaalada muqdisho aan joogay sideed boqol iyo something uu sheegay ma aysan ahayn ahlul xalwal caqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn dad muwaadinadoodu fiicantaa ma aysan ahayn waxaan ogsoonahay in kaarar la siiyey kaararkana qola madoob ay ka aruurisay estimation ay sameeyeen ay yidhahdeen toddoba boqol iyo toddobaatanna way taageertay labaatan way ka amurtay labaatano haddii ilaahay kuu ronya waa diiday marka wax basic ah ma ahan oo soomaalida u cunan waxa soomaalidana waxaan ugu baaqaya anigoo ka faa'iidaysanaya media inaysan khatarta isku dheerayn nin qabiila taageer nin madaxweynaha taageer meel ku geymayso khatartaad isku dheeraynaysa hadda for example waxaa dowladda dhexdeeda ka socda haddii dowladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kaleta lasii galo macnaheedu waxa waaye dadka xildhibaanada ee taageeraya dowladda ha ogaadaanu inaysan ama madaxweynaha taageeraya ama barnaamij taageer waxaa fiican inay maslaxadda ummadda taageeraan maslaxadda dalka taageeraan maslaxadda diinta taageeraan laakiin haddii macnuhu uu sidaa noqdo khatarta iyaga isku dheeraynaya gurigay ku hoydaan ma arki doonaan dhibaato badan ay la dhaxlayaan waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan oo waxay toon raba inaan sheego dadku waa inay masaalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebelaa igu qabiila hebelaa isku principalnahay taasu socamaysa kuu naxariisan maysa taasu just marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen brofesor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi islamarkaana hogaaminayey wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya ee xilligii cabdulaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum iyo guddoomiyaha ururka cadaaladda iyo midnimada khaliif axmed gaabow
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheer oo nala socodsinayey xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a washington ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan qeybtii saddexaad ee waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo boqosho ku yimid dalka maraykanka qeybtan waxa uu kaga hadlayaa lacag ay dowladda federaalk soomaaliya ka keenayso dalka suudaan iyo sida ay doonayso dowladdu inay lacagtaasi u maamusho falastiin axmed yimaan oo waraysiga la yeelatay ayaa qeybtan ku bilowday qorshaha dowladda ee lacagtaasi maadaama ay hay-adda dhaqaalaha dunidu hay-adaha dhaqaalaha dunidu ka digeen in lacagahaasi dalka la keeno axmadan horta waxay ka bilaabatay dowladdu waxay heli jirtay kab dhinaca dhaqaalaha ah oo laga kaba jiro bajetkeeda taas horta waa la gooyey oo hadee badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay ciidanka lacagta u qaatay ahaan jirtay ha ahaatee annaga markaan imaanay dadku waxaysan garanayn waxaweeye waxaan lacag siinay saddexda bilooda ku horreysay aniga intaan imaan ayaan ciidanka lacag la siin markaan imaan haddaan dhihi lahayn lacagta waxaan ka bilaabay inaan waqtigan annaga haddaan imaan waa dhihi karnay laakiin waxaan bixinay saddex bilood oo soo dhaaftay lacagteedii taasaa marka waxay nagu noqotay mar kasta wixii la soo dhaafay inaan gadaal ka bixino dhulku noogu inuu nagu dhacay taasay ahayd runtiina bilahaas oo aan annaga intayna imaan xukuumadda la sooyaen aanu lacag la bixin ayaan ka weynay marka saasaa waxaa u dhacday gaab inaan markasta saddex bilood aan gadaal u dhacno laakiin waan rajeynaynaa haddii ilaa yidhahda hadda qolaka qoloyin kaleeto oo adag waxyaaba la qaadan jira lacagta hadda soo baxdana oo yani soo gashana waan rajeynaynaa in la zaa'idiyo markaasna inaan runtii aan gaarno isku filnaanna ma gaari karna laakiin waxaan gaari karnaa inaan hadda daboolno baahiyaanka ugu weyn oo dhan
marka maxay tahay sababaha ay u go-een kabka idinkaaga imaan jira beesha caalamka runtii waa ogtahay sanad kasta december markuu go-o budgetku waa go-a khaladaadka dhacay waxay ahayd budgetkan waxaa loogu talagalay intaysan dhicin december intuusan dhicin in dowladda soomaaliyeed ay kasii shaqeyso iyo dowladaha kabka siiya in loo cusboonaysiiyo oo si sanadka cusub lacagta usii socoto khaladaad ayaa dhacay aan lasii cusboonaysiin taasaa keentay in la gooyo budgetka markii la yidhi budgetka dambe intaa lagu soo daro dowladihii lagala hadlayna de waxay yidhahdeen doorashooyin ayaa lagu jiray marka doorashooyin kadib unbaan arrintaas tixgelinsin doonaa marka turkiga maahanima waxaa jira wadamo kale oo dhaqaalihii ay sii jireen soomaaliya gooye may runtii hadda waxaa ka mid ah world bank iyo lacagta civil servant-ka oo shaqaalaha ayaa la bixin jiray waxay gooyeen boqolkiiba konton taas waxay dhaawac ku noqotay shaqaalihii lacagta qaadan jiray waan rajeynaynaa hadda dood baa noo socotay wadahadal waan rajeynaynaa taas in loo soo cesho shaqaalaha si shaqaalaha oo dhan cagtooda u qaataan waxaa jira mudan ra-iisul wasaare in ay jirta lacag lagu soo sameeya dalka suudaan Een, laakiin hay-adaha caalamiga ah ee lacagaha een, sida imft iyo bangiga adduunka ay soo jeedinayeen in lacagtaasi maadaama sharciga aysan waafaqsaneyn aan la isticmaalin ma jirtaa qorshe dowladda ay doonaysa in lacagihii suudaan yaalla ee shilin soomaaliga ah dalka lagu keeno waxaa jiray culays anaga hadda dowladda sudan ina saartay oo runtii een, ay leedahay lacagahan la ka qaado oo run een, mudda ayaan ka dhaga adeegeyn lacagtaas ina soo qaado hadda waxa nagu qasabtay inaan iyaga kasoo qaadi doono haddii la iraado oo dalka la keeno laakiin in la qaybiyo iyo in lacagtaas la isticmaalo ma aha arrin fududaanaysa lacagtaasi waa haddii laga soo qaado un maadaama ay annaga waagi horena ka codsanay inay noo sa- inay noo sameeyaan inay noo sameeyaan intii muddo ana indhahaya naga qaada naga qaada naga qaada ayaan waxaan goosan in laga soo qaado oo hadda dalka la dhigo kadibna bal dood loo furo meesha caalamka lagala hadlo imft world bankiga inaan kala tashano bal sidii lacagtaan la yeeli lahaa haddii noqoto in lacagtaan aysan maanta u ahayn in, ah, wax fiican in dalka la so- ay isticmaasho anagu ma gelinayn dalka oo runtii waxaa lagu sugnayn lacagta waa la gubayaa haddii ay noqotana dee dalka soomaalida warba shilin soomaalia waa loo baahan yahay anagu doolar ayaan ku shaqaynayna hadda muddo dhowr iyo toban sana ah waxayna tahay dowlad sideeda doolar dhaqaalaheeda ku xirnaan karaa oo aan doolarkii iyaga lacagtii ay isticmaalaya inaysan ahayn oo waxa aan runtii hore loo arag marka waxaan rajeynaynaa oo lagu oon ku rajoogeynah annagu baarlamaanka ama dowlad goboleedyada dowladda dhexe kulli inta la isku yimaado bal in laga tashto aayaheeda sidii shil soomaaliga loo soo celin lahaa taas ayadu waa imaan doonta haddii la- laakiin lacagahan waa culays baa jira dowladda sudan ay hadda rabta inay lacagaheeda iskaga qaado taas ayaa keenaysa haddii lasoo qaado in lasoo qaado insha allah maadaama idinkana aadan lacag haysan waxaa hadda keenaysaan wadanka uu shilin soomaali yahay baahina ay wadanka ka taagan tahay ma waxaan leedahay waxaan s- waafajinaynaa een, maaragtay dareenka dadka iyo saameynta ay yeelan karto
waxaweye sideedaba dhaqaale markii shil- lacag la gelinayo suuqa waa wax u baahan daraasad waxa u baahan in laga hadlo waa wax u baahan amniga dalka inuu gacanta ku jiro waa wax u baahan maamul goboleedyada iyo baarlamaanka kulli inay waafaqsan yihiin mideeda kaleetana dowladaha annaga na taageera iyo meelaha meesha caalamka qolada u qaabilsan world bank iyo amfta labadaba inay iyagana runtii aan isla fahanay lacagahaas sida loo sameynayo iyo sida loo maaragtay qaybinayo marka taas quli lama gaarin ayadoo aan waxaasoo dhan la gaarinna hadda lacagta laiskama gelin kara suuqa marka waan rajeynaya markii haddii la yidhaahdo haddii la idhacdo in la keeno in la- meel bakhaaro la geliyo aan lacagtaas la taaban ilaa maa laga gaaro heshiis ah in dalkao dhan ay lacagtu qaadan karto
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu warameeyey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan isagoo noogu soo booqday aan idhaahda isagoo soo booqday dalka maraykanka
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan kariim dhegeystayaal markastoo aad joogtaan markana barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray
kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska jaamacadda eedna ee magaalada hargeysa ayaa dhowaan qalab kala duwan oo loogu talagalay in loo adeegsado dhalmada amaba marka laga umilinayo hooyada u qaybisay afartan hablood oo ahaa dufcaddii saddexaad ee ka soo baxda amaba ay soo saarta jaamacaddani kuwaas oo soo bartay umulisooyin kana yimi gobollada kala duwan ee somalilan aasaasaha jaamacaddan iyo cusbitaalkan adna digtooraysa adna aadan ismaaciil ayaa v o a u sheegtay inay soo qaateen laba sanno oo ah kalkaaliyo iyo weliba umulisooyin aqoontay qaateen waxa weeye horta dugsi bay ka soo baxeen dugsi sare een, waa da-doodu markay ugu yartay waa inay siddeed toban ka yaraanin laba sanadood labaiyo toban sannadood waxbarasha ay soo qaateen oo dugsiga sare shahaaday sitaan dabeetana itixaan baa lagu xulaa gobolka ay ka soo jeedaan ayaa haddii laga soo qaadanayo shan qof ama toban qof laga soo qaadanayo dhowr iyo soddon dhowr iyo afartan baa soo doonta dabeetana wadajir baana wasaaradda caafimaadka iyo annaga iyo cidda gobolkaa joogtaa itixaan baa laga qaadaa tobanka hablood ee ugu sarreeya ee itixaankaa ku guuleysta darajada ugu sarreysa ayaa lasoo qaadaa halkanaa la keenaa laba sannadood oo tababarka kalkaaliye iyo umuliso ayaa la baraa dabeetana waxaa laga qaadaa itixaan umulisooyinkan oo dhammaadkii sanadkii hore dhammaystay waxbarashadooda ayaa ah qaar hadda badankoogu ka howlgala gobolladii ay marka hore ka yimaadeen waxaana marwa-aadna aadan intaasi ay ku dartay in xilliga la tababarayo xubnahani nidaam adag la mariyo si loo hubiyo tayada waxbarashadooda ugu yaraan waa inay lixdan ka dhalisaa intaanay shahaada itixaankaba u fadhiisanin waa inay ugub ka dhalisaa waa inay mataano ka dhalisaa waa inay dabakeen ka dhalisaa waa inay qof ilmo maxaan ku idhaa yar oo dhicisa ka dhalisa markaa shuruudihii waxbarashadu lahayd oo dhan ee annaguba nalagu bari jiray markaa ana umulisanimada lay barayey shuruudihii laygu bari jiray baan iyagana ku bara ayaan iyagana aan ka rabaa marka ay intii buuxiso shuruudihii buuxiso itixaankiin ay ka gudubto ayaana markaa shahaada la siiyaa qalabkii ku shaqayn lahaydna la siiyaa agabkan ayaa ah mid isugu jira noocyada kala duwan ee gabadha umulisada ahi ay u baahan tahay xilliga ay ka umulinaysa gabadha waa qalab aad u qiimo badan waxaa horta kuwii ka horreeybada qalabyo waan waa waa la siin jiray laakiinse waxaan odhan karaa waa qalabkii ugu qiimo badnaa ee na soo gaadha ilmaha wixii lagu miisaamayey maqasyadii iyo wixii xundhurta lagu jarayey hooyada wax lagu qabanayey birihii maqasyadii oo dhan wixii wax lagu tolayey wixii wax lagu jarayey waxaasoo dhan baa ku jira miisaankii weynaa ee ay meel dhiganaysay iyo kii fududaa ee qaadanaysay guriga ugu tegaysay kusoo miisaamaysay waxaa kaloo ugu jira wixii xabka ilmaha lagaga nuugayey wixii kaadida lagaga sii daynayey haddii neeftu qabato ilmaha hadduu sirsan yahay looga neefin lahaa waxaa jira kii wixii dhiiga lagu cabirayey waxaa jira kii hooyada wadnaha lagaga dhagaysanayey waxaa jira madiibadihii yaryaraa ama wixii wax loogu shubayey ama wax lagu nadiifinayo iyo lagu ururinayey waxaa la socdaa iftiinkii ay madaxa gashan lahayd toojka ee madaxa gashan lahayd haddii meeshu meel mugdi ay tahay madow tahay si ay waxaanay qabanaysa ama ay u tolaysay meesha inuu ka soo baxay si aada ugu aragto oo aanay u khaldamin oo aanay meel khalada aanay birtu ugu dhacin waxaa kaloo la socdaa waxyaabaha la socda waxaa ka mid a kii ay mandheerta ku qaban lahayd umulisooyinkan oo ka kala yimi gobolada somalilan ayaa gacanta laga geliyey qalabkan iyaga oo kadibna dib ugu noqon doona deegaanadii ay ka howlgalayeen malyuun xuseen jaamac oo ka timi gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ayaa u aragtay in qalabkani marka ay ku laabato gobolkii ay ka timi uu ka dabooli doono baahiyo badan dabcan waa nagu qaban karaa laanu qalab kii oo maxay ahayd dhammaystiran ayaa halka saakana lagu guddoonsiiyey marka maxay ahayd baahiyo badan ayuu dabooli doonaa insha allah marka laga yimaado xubnaha ka yimid deegaanada ku teedsan magaalada hargeysa ayaa dhinaca kale ay jiraan qaar ka yimi kana howlgala gobollo fogfog aamina cabdiraxmaan ciise waa kalkaaliso ka mid ah xubnahani qalabka la siiyey kana timi degmada wirwir ee gobolka sool waxaana ii sheegtay in deegaanka ay ka timi uu yahay mid qalabkan baahi badan u qaba islamarkaana ay ugu adeegi doonto bulshada marka ay dib ugu laabato may iminka wayadan ka imi baahida anoo qababa ilaahay subxana watacaala suukay beegay iyadoo maanta qalabkii aan u baahnaa laga guddoonsiiyey halkan insha allah iminkana iminkana waan ku noqonaya iminkana waan ka imi marka insha allah waxaan ilaahay ka baraynaa ilaahay noo siyaaday fadda aanu baranayna midwife way ka dadku umulisooyin bay noo yaqaana sahaan markan joogno degmooyinka dhakhtar baa naloogu yeedha waayo waa meel caafimaadka loo ku yaryahay dadka caafimaadka ah marka insha allah waxaan doonaya anigii wuxuu gruubkaygaba ah ee midwife ama nersin healthiya meel kastoo joogaanba in ilaahi subxana watacaala ajar xasanaada uu ka siiyo qofkii daacadnimo ugu adeega dadkiisa weliba caafimaadka uu kasii ajar badan yahay marka loo eego maadooyinka kale marka insha allah ilahi subxana watacala waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay noo siiyaada annagan aqoonteeda umulisooyinkan oo ah qaar markii hore ka soo baxay dugsi sare ayaa ay hore u qorshaysnayd in qalabkan la guddoonsiiyey balse uu dib uga dhacay haddaba muxuu ahmiyad u leeyahay adeegii ay ka fidinayeen goobaha caafimaadka ee ay ka howlgalaan waatan mar kale adna aadan ismaaciil waxay taasu naga caawinaysaa meesha ay tagaan dee waxay ku shaqeeyaan waa inay helaan cilmigii labar laakiinse farsamadii oo dhan ma qaban karaan haddii aanay qalabkii haysanin waxay kaloo iyaguna ay naga daboolaysaa meelo badan oo ay yidhaahdaan anagu waxaan ku shaqeeya ma hayo tanaa ka markhaati furaysa waayo iyadoo goobjoog loo yahay ayaa qalabkii lagu siiyey ee ummaddii ma ugu shaqaysaa sidii laguugu tababaray ma ugu shaqaysaa ma u nadiifisaa ma u kaydisaa ma u xafidaa ma ku badbaadisaa ummadda waxaasoo dhan bay naga anfacaysaa guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaarayay magaalada hargeysa tan iyo ismaqal dambe toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamijkaasi caafimaadkiiyo qoyska weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaanan idiin soo gudbinaynaa hadda maadaamaaynu ku jirno bishii ramadaan ay noo bilaabanayso caawa Eh, waa qasiido ku saabsan waa qasiidada bilataya bilkhayr iyo fanaanada maandeeq
رمضان بلا تايا بالخير بلا يد وي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
adoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
adoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
adoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
adoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
codkaasi baxsan faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo heestaasi bildhal- bilkhayr ee qasiidada nabi am- ramadaanka ahayd ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo maxamed colla xasana inta aan kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaayay bilkhayr badhadhaha iyo sabalku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamaayay bilkhayr
This program has come to you from the Voice of America, Washington.